iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan ayaa ciidamada booliiska ee degmada gurceel waxa ah ay bilaabeen howlgallo loogu talagalaya in lagu xaqiijiyo ammaanka inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan howlgalkan ayay booliisku kaga golleeyihiin in laga hortago rabshadaha iyo sidoo kale in la yareeyo bisha barakeysan falalka la xiriira dhaburcadnimada gaar ahaana dadka taleefanada dhaca maadaama bishan barakeysan ee rabadaan xilliga habeenkii dadku ay aada u socdaan marka la eego goobaha ganacsiga iyo cibaadada taliyaha booliiska degmada gurceel ayaa waxa uu dardaaran u jeediyey ciidamada booliiska ee howlgalladan ka qaybgelaya si uu ugu baaqay in bulshada ay habdhaqankooda wanaajiyaan cibaado waaye inaa adoo sooman salaaddeeda tukanaya u shaqaydo ummadda reer gurceel oo laguu xil saaray ammaankeeda inaad ka shaqayso ajir iyo xasanaan aan ka helaynaa waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo maadaaba ay dhalatay bishii soonqaad waxaan rabnaa haddii ilaah yidhahdo inaan ammaanka aan laba jibaarno tuugada ha ahaato dadka kaloo shaydaamiinta ha ahaato aad iyo aad u mahadsan tihiin ciidanka sharafta leh ee halkan degmada gurceel waxaan rabnaa haddii ilaah idmo nin walbaaba inuu iska dhigo laba jibaar hadduusan toban jibaar gaadhin inuu laba jibaar iska dhigo intuu ahaa jiray inuu laba jibaaro si uu u hormariyo xasiloonida iyo nabadgelyada deegaanka booliisku waa ilaaliyaha nafta maalka maanka iyo sharafka ummadda soomaaliyeed intaasay ilaalinayaan waxaan rabnaa marka haddii ilaahay yidhaahdo intaasba annagayna sugaayaan waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed ee degmadan gurceel joogto qofkaasta iskugu jirta oo sheed leh oo dhallinyaro leh oo maxaad tirahdayeen sheikh leh inay nabadgelyo ku soonto nabadgelyona ku afartaan rabnaa haddii ilahay yidhahdo oo bisha soonqaad haddii ilaahay idmo nabadgelyo aan magaaladaas laba jibaaran aan ka samayn hadii ilaa yidhahdo saasaa noo ballamay hadii ilaa yidhahdo ciidanka sharafta leh waajibaadkeenna iyo shaqooyinkeenni kalena waa kala qaybsanaynaa waxaan rabnaa marka in aan saas ogaanno bisha soonqaad harsimo iyo hoyaad ma lahan haddii ilaa yidhahdo dadku siay u socdaan maqribku saas u bilaabaan waagii ugu berinayaan magaaladan waa ogtihiin waa magaalo maxaa tirahdaa dad badanu joogaan waa magaaladii ganacsiga ee galmudug waa magaaladii ugu nabadda badneed galmudug waxaan rabnaa haddii ilaahay nabaddeeda inaan xaqiijino dadkeedana aan haddii ilaahay yidhaahdo nafteenna iyo aan u hurnaan rabaa haddii ilaahay yidhaahdo howlgalladan ayaa bisha barakeysan ugu tala galeen ciidamada booliiska ee gurceel ayaa ku saaadaya iyadoo ay gurceel ka mid tahay magaalooyinka ugu bulshada badan marka la eego iyadoona magaaladu ay asaan u tahay dhinaca ganacsiga oo habeen iyo maalinba si isku mid u shaqeeya